إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dib ula wareegay deegaanka booca ee gobolka hiiraan wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa deeq raashin ah ka qaybisay deegaano ka tirsan wilaayada ganacsatada suuq kol hore gubtay oo ku yaala hargeysa ayaa qaylodhaan ka muujiyey musuq maasuq uu maamulku ku hayo ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac kaga noqday weeraro ka dhacay gobollada banaadir iyo baay weerar ayaa lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo daroogo ku cabayey magaalada balcad ee shabeellaha dhexe xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu duleeyey soomaali isaguna uu caado ka yeeshay inuu u sujuudo madaxda iyo dadka dhintay nadwo diini ah oo ummadda muslimka ah lagu boorinayay inay jihaadka ka qayb galaan ayaa ka dhacday wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka shil gaari oo geystay khasaare naf iyo maal ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sanaag u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dib ula wareegay deegaanka booce ee gobolka hiiraan subaxnimadii hore ee saakay waxaa deegaanka booce ee gobolka hiiraan iskaga cararay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo maalmahan ku sugnaa waxaana isla durbadiiba dib ula wareegay ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaasoo deegaanka ka taagay raayada towxiidka islamarkaana dib ugu soo celiyey ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada dowladda federaalka ayaa intii ay ku sugnaayeen deegaanka waxay dadka dib ugu soo celiyeen dhaqamo xunxun oo ay mujaahidiintu waa hore ka reebeen waxaana arrintaas ay fajiciso ku noqotay dadka deegaanka deegaanka booca ayaa waxaa ku tiilay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka taasoo ay dadku kaga imaan jireen masaafooyin fogfog iyagoo soo doonanaya in lagu dhaqo shareecada islaamka waxaana ka mid ah meelaha looga imaan jiray dhulka soomaali galbeed ee itoobiya xoogga ku haysato iyo dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland iyo meelo kale oo ka mid ah soomaaliya dib ula wareegidda deegaankan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada dowladda federaalka iyo xulafadooduba ay ku jabeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta islamarkaana ay iyagu hadda dhexdooda eedaymo kala duwan isku jeedinayaan wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa deeq raashin ah ka qaybisay deegaano ka tirsan wilaayada maxamed ciise ayaa faahfaahinaya degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa laga qaybiyey raashin isugu jira bur bariis iyo sonkor gurmadkan oo ay gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas fara badan qaar ka mid ah dadkii la siiyey ayaa aada u soo dhoweeyey saciid maxamed wardhowraa layidhaa degmada galhareeri ayaan joogaa mashruuc waxaa ka socda badar lagu baxaayo oo sadaqa fii sabiililaahi rubac bura iyo rubac bariisa iyo rubac sonkora iyo caag saliida ayaan ka qaadhay jasaakallahu khayr ilaahay dumaada ka maalmarsho walaayadana kor alla u dhigan lena abaaraha kamida soo noqnoqday oo wax badan meeshaan badarka noogula qaybshay ayadana waxaan leenaa abaaraha ilaahay nagu dulqaado khayrka ee ilaahay agtiyu yaal allah noogu bedelaan lena haa hadda ka horan ka qayb qaadhay laba gooray aheyd sidaanoo kale badar iyo iyo sankor iyo bariis saliidna la siiyey sidaasoo kalean u qaadana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay wadaa olole ballaaran oo lagu garab istaagayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ganacsatada suuq kol hore gubtay oo ku yaala hargeysa ayaa qaylodhaan ka muujiyey musuq maasuq uu maamulku ku hayo maxamed muuday abu muslim ayaa ka waramaya ganacsatada suuqa waahayn ee magaalada hargeysa ayaa ka soo horjeestay qorshe uu maamulka wado oo ah in cagaf la geliyo suuqa ah oo dhan waxay sheegeen in aysan ogolayn in daara haafiyo iyo kuwa dumay si isku mid ah loo burburiyo in nala soo kala gaadha annaga iyo tiimkan wax walaaqaya waxay doonayaan dadku inay isdilaan oo la isku dhaco annagu hantidaasaanu leennahay dhammaantiin dad alla dadkii in alla intii wax ka cunaysay amba guriyaha lahaa waagu shalaada subax ha ka maqnaanin gurigaaga waa la duminayaaye adigaanu kula hadlaynaa waxbaba dooni mayno guryahayaga annagaa dhisanayna ilaahay baa dabka keenay madaxweynayaanna lagu tumanin anoo laba af- afar labaatan albaab kule hargeysa in labaatan nin albaab qura ku leh ayaa loo duminaya ma ogolin ma yeelayno sokey labada guri kaarakoonaa baan leeyahay gurigayga waxba laygalama tashan laygama weydiin waxba laygama su-aalin ma ogoli ma ogoli ma ogoli maamulka somalilan ayaa lagu eedeynayaa in uu ku fashilmay dib u dhiska suuqa waaheen ee gubtay muddo dhowr bilood laga joogo ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac kaga noqday weeraro ka dhacay gobollada banaadir iyo baay warkaas waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa xala qarax la beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalaya duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan dhanka degmada dayniile waxaana soo gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarxa lala beegsaday waxaana dhaawac soo gaaray shan kale oo ka mid ahaa askartii la beegsaday dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen xerada makuudo ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii ku sugnaa xerada weerar ayaa lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo daroogo ku cabayay magaalada balcad ee shabeellaha dhexe cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya tafaasiil dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar xalay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa gudaha degmada balcad weerarka ayaa waxaa lala egtay xili ay xashiish ku cabayeen gudaha magaalada waxaana ka dhashay weerarkaas khasaare soo gaaray ciidamadii lagu qaaday inta la xaqiijiyey laba askari oo ka mid ah ciidamadii la weeraray ayaa ku dhaawacmay iyadoona laga yaabo in khasaaraha uu intaas kasii bato xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu duleeyey soomaali isagana uu caado ka yeeshay inuu u sujuudo madaxda iyo dadka dhintay maxamed amiin ayaa ka waramaya faarax macalin dawaare oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya kasoo gala dhulka soomaalida ee xoogga lagu haysto ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka kuwii hore ay kan maantaba ay gumeeyeen ummadda soomaaliyeed waxa uu muujiyey in xasan sheekh madaxweynaha hadda uu yahay kan ugu liita wuxuuna tusaale usoo qaatay sida uu ugu hoggaansan yahay madaxda kenya kana soo aqbalay in soomaalida loo keeno dhirta lagu sakhraamo ee qaadka sunta ah lagana rarto kalluunka oo caafimaad ah madaxweyne mujrim ah oo oo dhagar un ku shaqaynayo oo kenya jooga ayaa wuxuu ka oranaya uhuru kenyatta alxamku uhuru kenyatta ma doonaysaa inay soomaaliya qaad kaa gataa adiga cun u dhaaf state house dadka si madaxweynaha tahay soo maha dadka ku imaada martida ku soo dhawe waxaad ku dagaalamaysaa dadkayga ha dhumaan anani ka mushtara waxaa lii sheegaya dad madax ahaa soomaaliya ahaa oo saraakiil waaweyn ahaa waddanka xukumayey yaaba ku dagaalamayaan oo le anaga iyo kuwa kenyaan aan shirkad ku noqon oo lacag badan baa meesha ku jirtaa waxaa naga soo galo yacni suntii dadkayga ha cunaan anaan dhaqaale ka helan dad kalena aan kula heshiiye adduunka oo dhanna sun bay ka tahay adduunka oo dhan bay sun ka tahay faarax oo sii hadlaya ayaa xasan sheekh ku eedeeyey inuu yahay nin u sujuuda madaxda ingiriiska iyo haweenka dhinta oo uu la jeedo dhacdadii ugu dambeysay ee dalka ingiriiska halkaas oo uu ugu sujuuday boqoradii galbatay ee dalka ingiriiska adi markaa in gabdhihiinna iyo bamistarigiinna halkan airboortka lagu dhibo oo haddii ay basboor maraykan haystaan baad soo geli kartaan basboor soomaali kuma soo geli kartaan adna kaada intuu iska gala albaabka lagu siiyo lagala hor imaada v i p ahaan waa nin hotel ka shaqaynaya xamar gudaheed baasboorkadusari dhagdhag lagu dhufan kaadina isagoo hadda ka hor waxaan arkay cumar cabdirashiid tiim uu watay oo halkan lagu reebay airbortka lagu reebay oo prime minister ah oo meelaha iska warwareegaya miskiinka oo iska samaynaya ma oga awoodda uu leeyahay inuu qaran mathalaba ma oga shaqaale yar inuu yahay baa ka dhaadhacsan oo iska barbari kuwan ay tahay bas ninka habar boqol jir oo dhimatayna gurigeeda meesha meydkeeda ku ooya markaad salaamaysaan madaxweyneyaalkeedna lamidkeeda sujuuda xasan sheekh maxmuud ayaa lagu eedeeyaa in uu yahay nin dhaqaale doon ah socdaalkii uu ku tegay dalka maraykanka ayaa waxa uu ku soo saxiixay laba heshiis oo lagu boobayo khayraadka soomaaliya nadwo diini ah oo ummadda muslimka ah lagu boorinayay inay jihaadka ka qayb galaan ayaa ka dhacday wilaayada jubbooyinka maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinta warkan inoo soo jeedinayaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa lagu qabtay nadwo diini ah taas oo socotay muddo saddex cisho ah nadwadan oo ciwaankeeda uu yahay taxriid ulumma cala aljihaad fii sabiililah ayaa boqolaal dad ah waxa ay ku dhegaysteen masjid ku yaala degmada jirib ee wilaayada jubbooyinka waxaa kasoo qayb galay culummo iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka gabagabadii nadwada waxaa ka hadlay sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ahaa culimada mushaarakaysay nadwada sheekha ayaa muslimiinta ku booriyey inay buuxiyaan furumaha jihaadka annaga aabbayaalkayaa noo dhiibay qoriga aan wadanno aabbayaalkaya waa garanaysaan waa jacfar iyo cabdulaahi bni xaaria iyo zayd bni xaari cabdulaahi bni rawaxa zayd bni xaaria isku meel ku sheegin kuwaasaa nugu soo wareejiyey asxaabu muxamedin baa nugu soo wareejiyey kuwa iyaga la kulmeen baa annaga nugu soo wareejiyey annagana ilmaheennaan aan wadnaa waxaan u tagnay gabar muslimiinta ka mid ah gurigeedaan ku booqannay shan wiil bay dhashay kan ugu yari waa laba jir weeye waxaan noo soo baxay annagoo meeshii joogna shan wiiloo halkaani madaxa ugu qoran tahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah qoryay wataan macrad bay noo sameeyeen waxay leeyihiin waxaan roornaba oo ruclaynaba oo rafaadnaba rayosawdadu roome way tegi kan yare walle waxaa idhi waa wareejinay annagana waisdaba socotaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo isaguna ka hadlay nadwada ayaa ku dheeraaday xamlada ka socota wilaayaadka mar walba cadowgu wuxuu la imaanayey nidaam cusub iyo qorshe cusub uu waxa weeye diinta ilaahay uu kula dagaalamo ama qabaa'ilnaha soo kaxaysteen ama jawaasiid cumulo iyo dad ayaga u shaqeeyo indha u ah ama dagaal duullaan oo waxa weeye cir iyo dhulba ha soo qaadeen cadowga ilaahay maanta waa ay khasaareen waxa ay dhoobayaanna waxay noqon doonaan insha allahu tacaala sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur maanta xamladan laleey waxa weeye dad baa la jecinaya reebal baa kacay saasa waxaasoo dhan waxa weeye waa huhaa waxba kama jiraan sheekh maxamed abu cabdalla oo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday dowrka haweenka muslimaadka ah ee ku aadan jihaadka kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay kumanaan doolar iyo agabyo kale oo muhiim ah ku wareejiyey mujaahidiinta gabdhaha maraakista dacwada wilaayada jubbooyinka inaan u mahadnaqo ilaahay ha barakeeyo ilaahay gabdhahaas miisaanka xasanaadka u saaro waxay baxsadeen qof walba ha ogaado cirbadda ninkii jihaadka kaga qayb qaata ilaahay subxaana wa tacaala jannu ugu beddelaya hadday ikhlaas ay ka ahayd si kastaba ha aatee muxaadaraad iyo nadwooyin ciwaankooda uu ahaa taxriidul umma cala aljihaad fii sabiililah ayaa horey loogu soo qabtay magaalooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana nadwadan ay ku soo beegmaysaa xilli shisheeyaha iyo lijiriyaashooda ay dagaal ka wadaan gudaha dalka iyagoo hubeeyey maleeshiyad beeleedyo kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ku jabay dagaallo ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah hiiraan iyo galgaduud halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan iminkana shil gaari oo geysiyey khasaare naf iyo maal ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sanaaga mar kale iyo maxamed ciise deegaanka dhufeeco oo u dhexaysa degmada badhan iyo magaalada ceelbo ee gobolka sanaag waxaa ka dhacay shil gaari kaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal gaarigan oo kuwa xamuulka ah ayaa waxaa saarnaa dad reer miyi ah oo usoo hayaamay meel ay ka helaan daaq iyo naq oo roobab ka da-ay waxaa ku dhaawacmay shilkan laba qof halka tiro ari ah ay ku dhinteen gudoomiyaha gobolka sanaag ayaa ka warbixinaya dhacdadan
meel la yidhaahdo dhufeeco oo u dhaxaysa magaalada ceelbo iyo iyo degmada baran shilkaasoo ah gaadhi reer siday dad iyo duunyo wixii uu siday kula dhacay dalcadda dhufeeco dhaawacyo ay soo gaareen dadkii gaadhiga la socday laba nin oo aadu culus iyo dhaawacyo kale oo iyaguna sahlan oo maatadii soo gaadhay waxaa jira ari siddeetana oo ku dhintay waxaa kale oo jira gaadhigii oo meesha yaalla isaguna maaragtay aad u dhaawacan waxaa jira waxyaalo badan oo hadda ma ahan markii ugu horeysay dhacdo noocan oo kale ah ay ka dhacdo gobolka sanaag warkii aad kala socoteen warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga intaa